بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبطة عشر بها الدين تعالى الحسيني هل كان وحن إذن كسو قد بنا عشر كي بقول لي أفري الله باطنا تفسير القرآن الكريم كا وحن سوتش إذن يا شيخ محمد شيخ عمر دير الحمد لله صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد سورة لبية تضاعتنا سورة الجن هذه هو ستيدي اللواتن وحي سورة soo bandhigaysaa qisadii jinka sidaa magacaba aad ka arkaysa lagu magac daray waxaanaynu kusoo marnay axqaaf in ay jinku dhegaysteen nebiga caleyhi salaatu wasalaam mararka qaarkoodna uu dacwad u fidinayay oo u tegay nebigu caleyhi salaatu wasalaam sidii qisadii ibnu mascuudba aynu kusoo marnay jinkuna kolley waa khalqi kam ina wahelinayowm oo labada qayboode saqalaynka la isku idhaahdo ayaynu nahay iyaga iyo inagu rumayntooduna waa waajib oo lama dafuri karo in la buunbuuniyana ma aho dadka loo bahlageliyo see dadka qaarkood ay yidhaahdaan qofku xanuunkii yaro qabta iyo wixii maaragtay la kulmaba jin baa galay jin baa sidana jin baa derderay adugu in wixii la buunbuuniyo heerkiisa la dhaafiyana maaha in la yidhaa maba jirana ma aha marka la eego jiritaankooda dee si maxsuusa waynu u taabanaynaa oo dadkii ay galeen baynu arkaynaa iyo kolka laga saara inay ka baxayaan iyo iyagii oo ka hadlayaba nusuustuna dee way muujinaysaa nusuus badan baana tilmaamaysa oo aayaadkani mawduuca ay ka warramayaan suuratu lancaam baynu kusoo marnay suuratu alaxqaaf aakhirkeeda wax badan oo nusuusabaa tilmaamaya ilaa suuradda u dambaysa qur-aanka suuratu nnaas laydhaa min aljinnati waannaas ay ku dhammaanayso marka aynu eegno waxyaabaha macluumaadka ah ee la sii xidhiidha iyaga iyo axwaashooda runtii dee qur-aanku waxa uu tilmaamay in laga abuuray wax ka duwan waxa laynaga abuuray haddii inaga dhooba laynaga abuuray iyagana qur-aanku wuxuu tilmaamay waljanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum dhabkaas ayaa ilaahay uu ka abuuray horeynu usoo xusnay sababta jin loogu magacaabo inay tahay asturnaanta macnaha janna wuu asturmay jinnun waa kii asturnaa ilaahay baana yidhi innahu yaraaku huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu isaga iyo colaalkiisu way idin arkayaane idinkuse ma arkaysaan nusuusta waxaynu ku haynaa inay u baahan yihiin waxay cunaan oo waynu soo xusaynay markaynu suuraddaha hore soo maraynay inuu nebigu markay raashinka weydiisteen ilaahay uu weydiiyey lafaha aynu hilibka ka dhammayno in loo buuxiyo digada xoolaheennuna xoolahooday raashin u ahayd waana isdhalayaan sidaynu inaguba isu dhalanno isu dhallo aynu tarmayno alla yidhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa isaga iyo ubadkiisa ma waxaa ka dhiganaysaan xigto ayaa ka dhiganaysa jinanka iyo shayaadiinta wax isku dhowun bay noqonayaan jinka shaydaanka ibliiska isku baabun weeye makhluuqaa dhan kasoo wada jeedan weeye xagga markeenna xaggeenna kolka loo eego mararka qaarkoodna inay isu egeysiin karaan xayawaanada iyo bahalaha iyo bani aadamkada nusuustu way caddaynaysaa oo marar hore aynu soo tilmaanay in jin abeese isu egeysiiyey nin saxaabiya uu dilay xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa markiiuu ninkaasi uxud ka soo noqday nin aroosabu ahaa mararka qaarkoodna dee bani aadamkaabay isu egeysiiyaan sidii qisadii saxiixa ahayd abi abi hureyre xadiidkiisa ku sugnayd kii raashinka xadaya nebigu oo u sheegay calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa abi hureyra kaa dhowrka habeenkaa xaday raashinka waxa uu ahaa shaydaan buu ahaa kugu soo noqnoqonaya goobaha ay degaan ama xarunta u ah isku eeriya baynu degannahay waynu se sii kala duwannahay yaskunuuna fi lkhabiisi min alawaakini walashkhaas waxa ay degaan dhulka iyo dadkaba kuwa xun dhulka xunna waa degaan dadka xunna way degaan labadaba oo rasuulku wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam markaynu xamaamka gelayno waxaa ishooda inaga celinaya ama inaga asturayaa inaanu ahayn dharka laakiin dikriga uu yahay oo wuxuu sunna inooga dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu midkeen yidhaahdo allaahuma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'i shaydaanka labiyo ka dhadig ayaan ilaahay uu kaa magan galay meeshanuu dee sii joogaa oo hoygiisii ah qul hal unabiukum calaa man tanazlu shayaaiin tanazalu calaa kulli affaakin afiim yulquuna asamca wa akharuhum kaadibuun aayaadkaa suuratu shucaraa akhirkeeda aynu kusoo marnayna waxay tilmaamayeen inay kusoo degaan shayaadiintuyoo hoy u yihiin dadka been abuuradka badan ee mufsidiinta ah alla ka fogaaday kuwaasaa hoy u ah suuraddan iyo suuradaha kaleba sida aynu ku arki doonno waxay isku dayaan caalamka kore inay u gudbaan malaa'igtu waxyaabaha ay isu sheegayaane waxigaana waxay ka soo dhufsadaan kelmad markay kaga soo guulaystaanna inay sagaal iyo sagaashan ku daraan ayaynu xadiidka saxiixa ah ku haynaa nebiga laga warinaya calayhi salaatu wasalaam marka la eego xagga darajada iyo karaamada iyo sharafta way ka hooseeyaan bani aadamka maadaama ilahay uri walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari waalbaxr warazaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kahiiri miman khalaqnaa tafdiila in badanoo khalqigaanu abuurnaya aadamaha ka dheeraad le baa ilahay uri sidaa daraaddeed ayaa marka ay ku guulaystaan bani aadamka ama bani aadamka laftigoodu iyaga ay wax soo moodaan ayay dabeedna isbararinayaan sidaynu suuraddan ku arki doonno waannahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqan way barareenoo kibir bay u kordhiyeenoo waxay idhaahdeen dee kuwiina dhaamayba kol hadday waxina soo moodeen waa laga nahay sidan dadka sidan dadku uu yahay ama bani aadamku uu yahay unbay qaar gaalo ah iyo qaar islaama qaar ahlu janno ah iyo qaar ahlu naar ah labadaba waa leeyihiin sida bani aadamku wuxuu u dhibo ee mid wax dhibo iyo mid aan wax dhibin ay u leeyihiin ama mid gaal iyo islaama ayuunbay iyaguna yihiin allaa yidhi aladiina yaakuluuna aribaa laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas qofka ribaacoonaha ay u silan yahiin qiyaamaha isagoo heedo daboo circiira ayuu imanayaa sida uu circiirayo qofka suuxsan ama jinku uu derderay oo kale marka sabab kastaba ha ahaato qofku waa laga yaabaa maruu ama ka cadhaysiiyey ama wax dhibay ama iyaguba ay ku xadgudbeen ay ku gardaroodeen intaba waa iman karaa dhibku haddii la daweynayana habka loo daweynayaa waxa weeye hab mashruuca oo aan ahayn in ama xoolo loo qalo ama cadar furcasa la siiyo ama durbaan fara badan loo garaaco oo dhiib la waraabiyo waxa maha kullu daalik waxyaabahaas oo dhami iyagu waa laaluushu waa heblaayo saar baa laga tumaa sanadkiiba mar lixdii biloodba mar waxa weeyaan iyagiioo la laaluushayooo marka ay wixii la siiyo ka hirqabaan ayay ka yaro laydhanaya meel fogna tegi maayaane dee way ku soo noqon waxaaba laga yaabaa hadday shan sanaba mar u iman jireen inay sanadkiiba mar uga dhigaan lixdiiba lixdii biloodba mar bishiiba mar oo ay sii kordhistaan laakiin habka lagu daweynayaa waxa weeye dikriga iyo qur-aanka oo joogto ah qur-aankaasaa kuwa shayaadiinta noocaas ayaa lagu daweynayaa hab saxiixa weeye laakiin habkaa ah inay ama islaamo iyo dad khuraafaadlayaal oo mushacwadiina loo geeyo de waynu aragnayoo inay wax kusii kordhiyaan oo weliba qofku markuu dhintay caruurtiisa ay ku hadhaan taasunbay keentaa laakiin xal maaha haddii uu qofka ku cusub yahay iyo hadduu ku raagana waabay kala duwantah oo marka uu ku cusub yahay sida culammada mawduucan ka hadla dib ruuxa culimada ka hadlaa siday tilmaamaan markuu cusub yahay haddii la isku dayo in laga saaro hore ugu dhaqaajinaya leanna bulidi jiirkuba had iyo jeer meeshuu bulida dhigto iyo meeshuu maraya isku mid maaha marka intaanu bulida dhiman haddii laga eriyo hore uga baxaya laakiin hadduu sanado badan ku jiro wuxuu u baahan yahay dagaal badan marka taa aada ha loogu baraarugsanaado habka loo daweynayo jinka iyo sixirka waa hab mashruuca oo ah in dikriga iyo qur-aanka iyo dacooyinka ma'suurka ah loo badiyo iyagoon kala go' lahayn iyo qofka oo cibaadadiisa iyo akhlaaqdiisa kor loo qaado oo qof wanaagsan laga dhigo maadaama nidhi dadka xun iyo meesha xun bay degaan dee intuu qofku xun iyo ka tegi maayaanoo hoy buu u yahay qofkii waa inuu hagaagaa oo dhaqankiisii bedelaa tahaaradiisii cibaadadiisii akhlaaqdiisii balwadiioo uu iska daayo inta uu dee qaraar iyo qarmuun ay raashin u yihiin iyaguna way la wadayaan marka balwadda laftigeeduna qeyb weyn bay runtii ka tahay waxaa nebiguna uu xusay calayhi salaatu wasalaam labada qulacuudo akhrintooda in ay ka dawan yihiin sida xadiidkaa ku sugan nasaa-i ee sanadkiisuna uu xasanka yahay qur-aankana waxa ilahay uu noogu tilmaamay isticaadada la badiyo waima yanzaqannaka min ashaydaani nasqun fastacid billaah isticaadada oo la badiyo قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقفت وبصله آية الكرس يدنا ديق لفتقو هذا لقوري حديث إي أبي هريرة وورين أي النبي ويري رنبو كشاغي أنا مركو لها أبي هريرة ويسيد داوي حروحا كشاغي آيات مركا الأخرية كانوا كوسو دويننا آية الكرسي بهي مركا النبي قوحو لصدقك وهو كذوب شنكاس رنبو كشاغي وارنتي آية الكرسي دويري ده nimanka iyo shayaadiinta marka la aqriyo laakiin isagu sidiisu beenaale u ahaa dee waa kii kugu soo noqnoqonayo suuratu lbaqara guud ahaanteedbana meesha lagu akriyo ama beydka lagu akriyo qofku ama dulha ka akriyo ama kitaabe way ka cararayaan tawxiidka oo la badiyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir fi lyawmi miata mara iyadana nas baa kusoo arooray waysada oo la badiyo iyadana iyo dahaarada waayo shaydaanka iyo cadhada waxoo dhan waa isla naaro isagiina wuxuu ka samaysan yahay naar marka haddii la doonayo dab in la baktiyo maxaa loo isticmaalaa biyaha marka wuxuu xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam biyuhu inayin kuwa lagu daweynayo waa xadiid nabiga ka soo arooray wey fa idaa qadiba axadukum falyatawada ina algadaba min ashayطaan waina ashayطaana min annaar wainamaa yudfau annaaru bilmaa faidaa qadiba axadukum falyatawada ashaa cadhada la idhaahdaa waxa ay ka timaadaa shaydaanka shaydaankana waxaa laga abuuray dab dabkana waxaa lagu baktiyaa biyo midkii markuu cadhooda shaydaanku uu soo afuufo dee haweysiista cumuuman waa saasaynu arkaynaa nusuusta faraha badan wixii laga sheegaya mar hadduu shay qeyba yahay oo maqan waa wixii naska sheegay unbaa laga qaadanaya laakiin wixii aan naska sheegin laiska malamalayn maayo gaaladu way dafiri jireen iyo dadka ay wax soo bareen mutacalimiinta sheeganayaaba laakiin akhiiran markii ay soo baxday dad bukoo aada u ildaran oo xumbaynaya oo dhakhaatiirtii nafsaaniga iyo ay waxba ka garan waayeen kuwii cilmi nafsigaba iyagu dhowoo daraasad bay ku sameeyaan in kastoo dee habka ay u daweeyaan uu yahay inay boobabu diraan wadaadada kiristanka qaarkood baa mawduuca ku takhasusay oo dabeedna loo geeyaa oo iyagu dee dhinacii kufriga ayay isula kacayaan oo dariiqada laaruushkaabay ku daweeyaan way dhacdaa way jirtaa dhakhaatiirta qaarkood baa saction noocaasa lahoo lagu daweeya bismi illaahi araxmaani araxiim qul uuxiya qul waxaa tidhaa nebi maxamedo uuxiya ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annahu arrinku inuu yahay istamaca nafarun koox inay dhegaysatay min aljin jinka ka mida koox jinka ka mida ayay dhegaystay fa qaaluu waxay yidhahdeen innaa samicnaa qur'aanan qur'aan baanu maqalay cajadan layaab badan wuxuu sheegayo habkuu u hadlayo balaaqadiisa xikmadiisa la yaab badan yahdii ila rushd hanuunkuu dadka ku hagaya qur-aankay nabiga ka dhagaysteen way nabigoo tukanaya calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka akhriyaya hanuunka ayuu dadka ku jahaynayaa bay yidhahan qur-aankaas fa aamanaa bihi rumaynay waa kuwoodii mu'miniinta ahaa waanu rumaynay bay yidhahan saa nagu ogaada walan nushrika la caabudi walan nushrika birabbina ilaahayaga la caabudi mayno axadan cidnaba xaqa ilaahay uu leeyahay cid kale la wadaajin mayno cadaaladdu ilaahay naga mutaystay ku jawrfali mayno wa annahu arrinku waxa uu yahay erayo luqaabaa ku yaro badan suuradda wa annahu arrinku waxa uu yahay tacaalaa waxaa kor noqdoo wanaagsanaaday jaddu rabbinaa ilaahayaga weynaantiisa ma itakhada ma samaysanin saaxibatan oori walaa waladan iyo ubatoona ilaahay labada midna ma leh jadiga awowgana waa la idhaahdaa sharaftana waa la idhaahdaa qofka muminka isagu dee waxa uu aaminsan yahe uu ku qanacsanya xaqiiqa inaanu ilahay jad lahayn lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad macnaa qur-aanku dee luqa un kuma fasirayso inkastoo luqada carabigaba dee labada ereygu isagoo labada siyood baa uu ku soo arooray haddana waa lagama maarmaan qofku xaqiiqada inuu ufiirsado naska ducadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo jireeyey marka uu qofku salaada ka baxa maxay ahayd allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manact walaa yanfacu daljadi minka ljad ilaahay ow ka sharafta iyo maalka iyo adduunka lihi wixiisaasi waxba kaa tari maayaan kaama waxba ka difaaci maayaan markaad adugu wax la maagto walaa yanfacu daljadi minka ljad ka jadiga iyo deeqda iyo cadiyada lihi wixiisaasi markaaad wax la maagto waxba kama horjoogsan karaa waanahu tacaalaa jaddu rabbina ilaahayaga sharaftiisa iyo weynaantiisa kor noqotoo sarraysa ee isagu ma samaysanin ubad iyo ooritoona وأنه أرنك وحوي كان يقول كان وحوها يقول م- مد إرادة سفيهنا تنكي بها الله يوحي إلى كسف كايق عقل قابان وحو لنتري على الله رب دشيس شطبا قولا شطبا هذا الباطلة قار بدنو أنك النقمده إلهي وحب بيك الشيك ترين باطلة سلاسة حسين قولا شطبا شطب واحد زائد كما شقبني وأنا ظننا أنك وحن يقين سنة إلى waxaanu malaynaynaa dheh markii hore allan taquula alinsu waaljin jinka iyo insigu inaanay odhanaynin cala allaahi rabbi dushiisa kadiban been inaanay ilaahay wax beena ka sheegaynin jin iyo insi ayaanu intii hore moodaynay iminka ka hor laakiin waxaanu ogaanay bay leeyihiin jin iyo insiba kuwooda gaalada inay ilaahay been ka sheegayeen oo kadib iyo been ay ka warinayeen waxaan jirin inay diin dadka uga dhigi jireen wa annahu arrinku waxa weeye kaana rijaalun rag waxa ay ahaayeen oo min alins insiga ka midihi yacuuduuna waxay magan geli jireen birijaalin min aljin rag jinka ka mid ah ayaabay u ciirsan jireen oy magan u noqon jireen yacuuduuna waxay magan geli jireen ooy u ciirsan jireen birijaalin min aljin rag jinka ka mid ah fazaaduuhum waxay u kordhiyeen kuwaa la magan gelayaa loo kordhinaya rahaqan dembi iyo runtii kibir ayay u kordhiyeen marka dee kuwii la magan galay ayaa waxaanay ahayn ismooday waanay jiri jirtayoo carabtu markay socdaalka ku jiraan ama ay safarka yihiin qofku meel uu dego qarfo ah wuxuu odhan jiray waxaan magan galay bicaamirilwaadi jinka waadigan camiraya dooxan iska haystee deegaankan mas-uulka ka ah ayaan magan galay saasuu odhan jiray markaa itaalkooda halkaasu dhigay marka waxay yidhahdeen qaar badan oo insiga ka mid a baa jinka wax ka dayi jiray oo rahaq u kordhiyey rahaqu waa kiir iyo dembi wa annahum iyagu dannuu waxay maleeyeen insigu kamaa danantum sidaa malayseen jinkiinaniba ilan jinkii baa wada hadlaye an lan yabcatha allaahu inaanu ilaahay soo saaraynin axadan cidnaba jinkiibaa qaarkoodba qaar kale ay la hadlayaano waxay yidhahdeen insigu waxay maleeyeen sidaa idinkuba malayseen inaan aakhiro ilaahay dadka soo saarayn waa haddii ilaahay uu qowlkoodii inoo soo warinayo hadduu ilaahay si toosa ula hadlayo mushrikiintana waxa weeye rabbi baa yidhi waannahum jinku dannuu waxay maleeyeen kamaa danantum insigiinan gaaladiiba sidaa malayseen allan yabcatha allahu axadda inaan ilaahay cid soo saarayninoo jin iyo insiba kii gaali aakhira ma rumaysma waana anagu bay yidhaahdeen jinkii baa hadlaya lamasna samaa samadii baanu qasadnay fawajadnaaha waxaanu helay muli'ad iyadoo la buuxiyey xarasan shadiidan gaadh adag washuhuban iyo gantaalo fawaarikh iyo gantaalo iyo gaadh adag baaba ku meersanba marka berigii hore sidii aanu xaggaa hore wuxuu kasoo dhegdhegaysan jirnay arrinku ka adkaa kolkii waxiga laga soo dejinaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo diray xaraskii gaadhkii iyo waxa sii adkaaday gantaalihii soo daadanayay wa annaa kunnaa annagu waxaanu ahayn bay yidhaahdeen jinki naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeeda maqaacida lisamc maqaacida meelo la fadhiisto oo lisamci dhegaysiga usugnaadaan wax ka soo dhegaysan jir meelo la fadhiistaa berigii hore jirayaan wax ka soo dhagaysan jirnay bay idhaaheen faman yastamic ilaana hadda qofka isidhaahda wax ka soo dhagayso yajid waxa uu heli doonaa lahu isagu shihaaban rasadan gantaal rasadan u diyaarsan gantaal looga meeleeyey oo u diyaarsan buu heli yajid wuxuu heli doonaa shihaaban rasadan lahu gantaal isaga unu sii diyaarsan ayuu heli doonaa oo lahudaa xagga macnanimo ku dambaysa war meeshii sideedii hore maha ayaan loogu talagelin weyn qur-aankani soo degayaa rasuulkan la soo dirayaaba waxbaa soo kordhay wa annaa anagu bay yidhaahdeen laa nadri ma garanayno asharun dhibaato inay tahay uriidda loola jeeda biman fil ardi cidda dhulka ku sugan am araada bihim iyo inuu la doonay iyaga rabbuhum ilaahoodu rashadan hanuun inuu ilaahay hanuun usoo dejinayo iyo in gantaalahani ay yihiin balaayo lagu saliday labadaasaanaan kala garanayn bay yidhaahdeen dabcanna waa ta dambe waa ta dambe oo ilaahay wuxuunula doonay dadkii hanuun wa annaa annaga mina saalixuuna kuwo wanaagsan baa naga mida bay idhahdeen warbixintii jinku ay soo gudbinayeen baa waxay tidhi wa annaa mina saalixuun dad wanaagsani waa naga mid oo alla rumeeyo caqiido fiican loo aakhiro rumaysa wa minaa duuna dalik wa minaa waxaa naga mida duuna daalika kuwa aan nooca ahayn kuwa aan saalixiin ahayna ka sokeeyo liita iyaguna waa naga mid way isku dhex jiraan sida ilaahay uu u jannaynayo mu'miniinta insigunbaa iyagana loo jannayn doonaa كنا وحن وهم بين برائق قددا جماعات متفرقة قيبا كلا تكسين سيدين سيقبو كلا تكسين برائق دو طريقة دو دواء وضو برائق دو ودوين طريقين يو ودوين قددها متفرقة كلا تكسين أيانو هين وأنا ظننا أنه وحن يقين النبي هذا ألا نعجز الله إلهينا أنك قد حسنين وأنك دالين في الأرض اللولك لأن اللولك يستقع لأننا يستقع ملهي كما دارين كرنا كما بحسن كرنا ولن نعجزه هربا أرد يفك شنة إلهي كما دارينين لبتنا يسديبني قال داي تشنكي داي مركا أود بدنا أرد كبدنا سهل الله عوص عنا يتاقرين انسيقو محوكو شاقاني تالخلا يجي أوحي إلى إلهي دول كيسي عر كيسي مالك كما لبني كرنا سديبني بيدا وأنا لما وأنا أنقو بيدا لما سمعنا الهدى هنون كي مركانو مقالين نبي محمد لو سوديبي آمنا به رمينا أنا رمينا بيد عنهم فمن يؤمن بربه عد إلهي سرميسا فلا يخاف كعبسا ما يبخسا ولا رهقا لما لا عمدنا كما عبسا يبخسا واضحي ولها إن لقى يرعيه الفائدة رهق نوى زيادة أو وحد ظلم يوي وطاهرنا فزاتوهم رهقا ولا رهقا واسكم على لوينه طاهرنا وحا ظلم يكبر بيوكرديين tanna waxa weeye rahaq kama baqayo qofkii waxaanu qabin in dusha laga sarraseeyo oo laga saaro kama baqayo macnaha camalkiisii wanaagsanaa bakti lagaga samayn maayo dulmi aanu gelinna dusha laga saari maayo saasaanu anagu garanay bay idhahden wa annaa anagu bay idhaahdeen mina almuslimuun waxaa naga mida dar alla u hogaansan wa mina alqaasituun kuwa jaa'iriina oo xadgudbayaana waa naga mid oo horeynuu soo sheegnay farqi inuu udhaxeeyo labada erey ah قسط إيه أقسط أقسط وعدالة سمي قسط وشور سمي زيادة همسها فعل كي لقو دري لقو السيادية معنه قلبي وقديي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ومن القاسطون أتين أركضون فمن أسلم قفك ألا يسلي له فأولئك كواس تحروا رشدا هنون بيكد ذلك وقالوا صاحبنا بهنونين يعني دعاد بين نغدان إلا ضدك الرسول باك صباح iyagana ducaad baa ka soo baxa halkii rususha ugu jira oo diinta ilaahay gaarsiinaya kuwada kale waa malqaasituun marka taxaraw rashadan taxaraw waxay ku dadaaleen rashadan hanuun wa ama alqaasituuna kuwa jawrka sameeyaadayna ee cadaalad darrada ku socdaa fa kaanuu waxay noqdeen lijahannamo naarta la idhaahdo xababan xaabay u yihin iyo xansas naarta jahannamo la idhaha xansas buu u yahay qofka qaasidka ah ee jaa'irka ah markaas aan cadaalada samaynaynin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uhi almuqsituuna calaa manaabira min nuurin yowma alqiyaama dadka cadaalada sameeyaa maalinta qiyaamaha ilaahay taawaro dhaadheer iyo mimbaro dhaadheer buu u taagaya oo markaa cidoo waliba sare u bidhaaminayso la daawanayo aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wamaa wulluu waa kuwa ku cadaalad sameeya buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam garsoorkooda iyo ehelkooda iyo xigtadooda iyo waxay mas-uulka ka yihiin alcadaala oo iminka tacaalamka ku yar ilaan cadaaladda waa diinte cadaalad aan diinta lahayn ma jirto dadku hadday cadaalad ku dadaalaan diinna aanay haynin cadaalad ma jirto waama alqaasituuna fa kaanuu lijahannama xadaban nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dadka oo xukumo boqolkiiba lix iyo lixdan macnaha waa two sides ama thuluthaan ayaa naarta gelaya soddon unbaa nabadgelaya dhowr iyo soddon qof xaqii gartay oo ku xukumay kaasi nabadgel waa jannadu galay qof xaqii gartoo baalmaray iyo mid xaqba aan garanaynin oo wax xukumay hadduu doonaya hawl afiiree labadaasina waxay gelayaan naarta labadaa kol hadduu xaqii isagoo garanaya weydaarsay ama wuxuu xukumay isagoon waxba garanayn oo jaahila labadaas xaggaasay u baydheen marka fiirsigeeday u baahanta waa cid walba waa laga doonaya waalidka laga doonaya saa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wa ahlihim buu ehelkooda ay u cadaalad sameeyeen ubadkooda ooriyahooda iyo ummadda inta ay mas-uulka ka yihiin dad shirkad ku cadaalad samayn weyda iyo shaqaalaheeda iyo inta aada xukunto haddii madaxweyne lagaa dhiga ama wasiiraad noqotona maad cadaalad samaysay marka cadaaladda cidda laga doonaya xag maamulun inaynu sii riixna maaha laakiin cid waliba waxay mas-uul ka tahay waa inay cadaalad samayso waa mawduuc caama alla waxa uu isagoo jiniyensiba la hadlay iyo ummadaha caalamka oo dhan ka warramay waxay ku horumari lahaayeen waan low istaqaamuu hadday ku toosi lahaayeen dadku calaa dariiqati waddada toosanay lahayd dad ugu yeedhay لأسقيناهم وحان ورابين لهين ماء بيو غدقا لبع واوين روب لبعدي سوانا يريرين واوين أيا أصو دئ لها يا أشب ملها سلاسي تهالو دقالا وحيابا كبعية أسوشي سكمي ضدك مسلمين تهي وحي كدر سنة أيام إيمانك وناكسن يهنونك ومضى تسأصص الاقتصاد أيا كمت من نفتنهم فيه سيانو وامتحانه وهذه لقالها لفتي سلاب بالله madarkana loo shubo oo futuuxaad ay ilaahay uu sii ciriyo dhulba ah iyada laftigeedu linaftinahum fiihim wey way ku imtixaanayin barwaaqadana ee kuma balalaha waman yucdir waman yucrid cidda kasii jeedsata can dikri rabbihi ilaahiisu dikrigu siiyey oo qur-aanka ah ilaahay dikrigu u keenay qof ummadda ah oo qur-aankaa cidda ka afmaroorisa waa ka kibirta yasluku ilaahay wuxuu dafin doonaa cadaaban sacdan cadaab adag cadaaban shaaqan cadaab aada u adag oo aanu kari karaynin oo awooddiisa ka baxsan sacdan macnaha waa lagu macneeyey fulaan fii sacad baa la idhaha qofkii hebel mashaqu ku sugan yihi sacdan waxaa kaloo lagu macneeyey cadaaban daa sacad waa mister mudaafkii uu ka maqan yahayoo waa cadaab meel la fuulo leh suuradda dambe mudatir baynu ku arki doonaa ilaahay oo yidhi saurhiquhu sacuuda waxaan ku kalifi doonaa inuu suxullada ku fantay iyo jilbaha buur naara holcay wa ana almasaajida lilaah masaajidada ilaahay bay u sugnaatay falaa tadcuu maca allah ilaahay ha kula caabudina axadan cidnaba cidduu doonayaba ha ahaadee jin iyo insi iyo malaa'ig iyo saalix midnaba lagulama caabudi karo ilaahay masaajidada waxaa loo dhisay dikri iyo salaad iyo wanaagun baa loo dhisay iyo khayr aayadda waxay tilmaantay aladabu fi lmasjid adaabta masjidka lagula noolaanayo meel wax lagu bayciyo maaha meel wax lagu xukumo maaha meel laga qaylqayliyo maaha waa meel ilaahay loogu khushuuco ilaahay loogu khushuuco oo cilmiga iyo cibaadada iyo tawciyada iyo umuurta dadka muslimiinta ah intuu nebigu ku qaban jiray calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu qabanaya وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مرك القرآن الآخرية يا مثلا لتكنيو إن وحك لا آخرية ولا بوقه أما هذا الله كلا وفر بدن للدريريو كقرآن كآخرية كتكنيو الله إلى هذا رامس قصيده بلا يسعته لا وقلتوي آيات بك حاصلة كالرعي سوحي كلا هود وبحي فلا تدعوا مع الله أحدا معناه إخلاصك إخلاصك أي آيات التلبامس وأنه أرهنك وحوي لما قام مركو استاغي عبد الله أدونك إلهي يدعوه استغى رب عابد يا نبي محمد كادوا وحي أدوادين جمانكي دقيسني يكونون إلي نقضان عليه دشيسة لبدا كوا إسقل بحا أي أدوادين سي قرآن كوحي سينيين أسوى ثقيين أي أسوى ثقيين أي أبا استلبحي قارين نبي قتلبحي قارين عليه الصلاة والسلام markaa rasuulka oo tukanaya salaadii oo qur-aanka akhriyaya dhagaysteena way kusoo dhawaadeen way kusoo dhawaadeen halkaasay dabeetana dul bixi gaadheen xiisaha ay qur-aanka xiiseynayeen wakhtigaa ilaahay waa maalin nebiga calayhi salaatu wasalaam uu xuseynu rabbigiisa caabudayo cibaado saafi ah oo ilaahay uu gudanayo cabdinimaa ilaahay ku ammaanay lamaa qaama cabdullah darajo addoonkuu gaarata u sarraysa weeye qul waxaad tidhaa nebi maxamedow innamaa adcuu rabbii ilaahaygaan caabudaya ولا أشرك به أحدا أنا وعدنا لعابد ما يستعبه الآيات كنت إلهي كسوع العلنية التوحيد انتو إلهي كسوع العلنية وأرنت وقم متذكر سنة إنسان كوح ولا يماد وأرنت أساس كوا عمل كيس وأرنت أطو قفك أمنا بطقل التوحيد بحي كلا يدن بيه هردم إلهي لقر التشيلة ينو كان ضعف سو صحابي إلهان النبي عليه الصلاة والسلام حديث بان كان مغلي بشارة وينه markaasaan dabeeday dadka dee maan u sheego barukaadii buuhi iyay tala saaran inay isdhiganine berigii danbuu markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam buu sheegay isagoo ka baqaya xadiidku inuu dadka ka lumo qofka aan ilaahay u shariig yeelin ee ilaahay tawxiidkiisa la yimaada isagoo khaalis dakhala aljanna jannada ayuu gelaya wixii camal ahee uu sameeyey xuma ama ilaahay uu ka dhaafay ama waa laga jari qul waxaad tidhaa nebi maxamedow innii anigu laa amliku lakum idinma hayo daran dhibaato walaa rashadan iyo hanuun iyo dheef midna idinma hayo sidaa ku dheh daran walaa rashadan dhib iyo dheef macnaha dariguna waa waa halowgii rashadkuna waa hanuunkii labada midna anigoo nebi maxamed idiinma hayan ilaahay baa taa idiin haya anu waxbaan idin tusinaya laakiin ka idinku abuuraya idin waafajinaya waa ilaahay qul waxaad tidhaahdaa inii aniga lan yujiiranii iga badbaadin maayo min allaahi axadun ilaahay cidina iga badbaadin mayso walan ajida heli maayo min duunihi inta alla ka sokaysa multaxadan meel loo ciirsado iyo meel lagu libdho toona booraan iyo god iyo qalcad meel lagu libdho multaxadku waa luxudku dee waa meesha leexsan ee dadka lagu iilo ee lagu xabaalo marka meel lagu libdho oo ilaahay laga gala ma hayo saadhe mar haddii aan noqdo la hayste cid ilaahay iga iga joojinaysaa ma jirto oo alla iga maaraynayso ilaa balaaqan gaadhsiin min allaahi rabbi aan xaggiisa dadka ka gaadhsiiye mooyaane iyo wa risaalaatihi iyo risaalooyinkiisun inaan dadka gaadhsiiyo taasun baan ku nabadgelayaa dhe nebi maxamedow ilaa balaaqan min allaahi wa risaalaatih ilaahay baan xaggiisa dadka ka gaadhsiinayaa waxiga risaalooyinkiisa iyo fariimihiisaan gaadhsiinaya marka haddii aan dadka gaadhsiiyo ammaanadii waa nabadgelaya haddii aan khaayimana waa la haystaa cidinay nabadgelin mayso waman yacshi illaaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa cidda ku gacan saydha diida fa inna lahu naara jahannam naarta magacaa la yidhaahdo qofkaasi leeyahy khaalidiina fiihaa dadkaasi way ku waari abadan weligoodba oo ereyga man ayaa qof qura laba-a jamaca wax badan noqon kara marka hore fa inna lahu waa qofkaasi bay ahayd oo xagga mantaa eraynimo loo eegayo lafsigeeda khaalidiina fiihaa waxay tilmaamaysaa inay ummad badan noqon karto cidda markaa ilaahay rasuulkiisa caasida waa rusushii oo dhan une naartaasuu leeyahy waanu ku waaraya xataa idaa ra-ow marka ay dadku arkaan maa yuucaduuna wixii loo yaboohee naara ahaa fasayaclamuuna waxay garan buu lahay man adcafu naasiran cidda tamar daran hiiliyahan wa aqalu cadadan xagga tiradana yar ma muslimiinta mise waa gaalada kolkaasay kala garan ilaahay waxau ihi marka ay kusoo jahaystaan wixii loogu talagale naaraha ahaa mujrimiinta kolkay kusoo jahaystaan waxay garan doonaan balka wehelka iyo hiilimaadka iyo tiradiisuba ay yar tahay iyagu waxay leeyihin maanta annagaa awood badan annagaa itaal roon annagaa ummad fara badana aqlabiyadda adduunyadu waa annaga barigeeda iyo galbeedkeedu markay isu sanqato saasay leeyihin laakiin waciidkan iyo hanjabaadana u taalloo fasayaclamuuna man adcafu naasiran wa aqalu cadadan iyaga wey qul waxaa tidhaa nebi maxamedow in adrii ma garanaya aqariibun inuu dhow yahay maa tuucaduuna waxa laydin yaboohay am yajcalu lahu rabbii ama inuu ilaahay igu yeeli doono amadan muddo dheer inuu wakti dheer ilaahay siin doono iyo inuu dhow yahay wixii laydin yaboohee ahaa cadaabka ama qiyaamo ah ma garanayo saadhe isbarax adugu wixii ilaahay u gaara inaan ad adugu aqoon u lahayn caalimu lgayb waxa maqana libirsan buu ilaahay ogi falaa yudhiru calaa haybi qaybkiisa ma tusinayo axadan cidnaba aybku qaybkuna dee sidiisaba waa waxaan iskaba usoo bixinba waa waxaan waktigiisa la gaadhinba laakiin iminka waxa adduunyada jooga ee dadka bar arkay badhna aanu arag dee waa qayb nisbiya isagu marka wixii aan adduunyadaba usoo bixin ilaahay unbaa ogsoon cidna tusin maayo qofna tusin maayo ilaa man mid mooyaane irtadaa uga raalli noqday oo mid rasuulin ku bayaansan cidduu ilaahay uga raalli noqdayna waxay ku bayaansantao lagu fasiray mid rasuulin qaybka ilaahay cidduu wax ka ogeysiinayo waxa ilaahay ku fasiray mid rasuulin uun markaa rususha qaybka waa laga ogeysiiyaa wax nabiguna calayhi salaatu wasalaam marar badan ummadda wuxuu uga sii waramayay waxyaabo ilaahay uu sheegay oo qeybka ku saabsan oo dhacdooyin dee taariikheeda ummadda soo maray oo fitnooyinkii ku saabsanaa oo guulaha ay gaadhi doonaan ku saabsanaa oo ku saabsan ilaa qiyaamaha fuurta iyo jannada iyo naarta iyo abaalmarinta intaasoo dhan ba ilaahay baa ogeysiiyey ilaahay baa uga raalli noqdo oo u sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka cid kale oo qayb ku doodi karta inay ogtahay ma jiro dee waaba la koobayba fa innahu ilaahay yasluku wuxuu dhigayaa min bayni yadayhi rasuulka xaggiisa hore wa min khalfihi xaggiisa dambe rasadan gaadh buu dhigayaa gaadh dab lahoo gaashaaman baa la dhigay rasuulkii maadaama waxii loo dhibay maadaam kalaamkii ilaahay iyo ammaano uu sido malaa'ig baa ilaahay u diyaariyey shayaadiintu inay wax ka halqafaan ama ka qaataan ka ilaalinaya oo xagga hore iyo xagga dambeba ka ilaalinaya wax laga qaadan karaa ma jiro oo laga xarifi karo laga bedeli karo liyaclama si ilaahay u ogaado an qad ablaquu in ay gaadhsiiyeen rususha uu nebi maxamed khatimay risaalaati rabbihim ilaahoodu waxyiguu usoo dhiibay in ay dadka gaadhsiiyeen si uu taa rabbi u ogaado uu ogaayo ummadda uugu muujiyo sidaa darteed buu gaarhkan ugu sameeyey oo aan cidina u tadakuli karaynin kalaamka ilaahay ee rususha ay gudbinayso wa axaata bimaa ladayhim waxaa agtoodaabaa ilaahay uu koobay wa axsaa waxa uu koobay kulla shayin wax walba cadadan tiro tiru ku koobay waxaa agtoodahay waa u tirsan yihin ilaahay shay walbana tiru ku koobo wax dhaafayaa ma jiro marka qaybkii ilaahay rusushu ogeysiiyey yaslukuna waa yudkhilu wey rasuulka xaggiisa hore xaggiisa dambeba cid dhufays ugu jirtaa jirto oo ilaalinaysa iyaga iyo ammaanadoodaba difaac ugu jirto oo malaa'igta xikmadda rasadka loo dhigayna liyaclama weye si ilaahay u ogaado in ammaanadii sideedii ay u gaadhsiiyeen oon jin iyo insi cidna ka fasahaadinin halkii loogu talagalay ay gaadhay sidaasaanay ahayd wax looga warwarsanyay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxyigii in ama malagga dhexda laga qabsaday ama rasuulka ma jiro suuradda la yidhaha suurat lmuzammil waa suuraddii saddexiyo toddobaatanaad aayadaheeduna waa labaatan waa iqro dabadeed labadan suuradood ayaa ku xigay xagga soo degidda waa suuradihii aftaxay qur-aanka kariimka ah ee aayaha inoo ah ee ilaahay ummaddan ugu nicmeeyuu ku galladaystay waxaad arkaysaa suuraddan iyo ta ku xigtaaba waxay nabiga farayaan calayhi salaatu wasalaam maadaama arrinkiisii uu isbedelo ammaano culus loo dhiibay inay lagama maarmaan tahay diyaargarow marka tababar ruuxiya xagga ruuxda iyo ku jasadka ah labadaba ilaahay baa siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ammaano culus hinjin weyn iyo xambaarid bay u baahanta iyo istaraatiijiyo dheer sidaa darteed baa la yidhi dabeetana culays aada u badan oo adigu aada leedahay war malaa qofba ma xamili karo arrintan ayaa nebiga lagu leydiyey haddii hawl culus la qabanayo dabcan tababar culus waa lagama maarmaan si hawsha iyo qofku ay isu waafaqaan ay isu daboolaan salaatuleylku sida ay tilmaamayso suuradda qeybteeda hore waxaynu ka faa'iidaysanaynaa inuu waajib ahaa laakiin qaybta dambe ayaa waajibkaa fududaysay aayadda labaatanaad ee u dambaysa suuradda sidaa darteed aayaadka qaybtan hore ee ka warramayo habeenkii nebiga lagu adkeeyey calayhi salaatu wasalaam in uu la yimaadee lagu farad yeelay waa xukunkooda waajibnimadu waa la fududeeyey oo waa laga nasakhay aayadda dambaana naasikha marka culimada waxay tilmaamta in maaragtay labaatanka aayadood ee qur-aanka wax nasakha ay ku jirta aayadda labaatanaad ee suuradda u dambaysa sida dee alitqaan fii culuumi alqur-aan kitaabkiisa labada mujalada imaamu suyuuti uu ku rajaxayo asxaabtuna way kula socdeenoo way ku wehelinayeen waajibnimadiisa laakiin markii dambaa sunno laga dhigoo la fududeeyey aimada qaarkood inkastood mooda inay u janjeeraan arrinta ah in ummadun laga fudeeyo laakiin waajibnimadii habeenkii cibaadada inuu gutaa isaga ay kusii hadhay khusuusiyaadkiisa ay ka mid ahay bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha almuzammil kan istuuduubayow qum illeyla ilaa qaliilan habeenkii cibaado isu taagin yar mooyaane tasmiilku waa duuduubid oo markii uu diray ilaan arday casharkii u horreeyey uu macallinku maalintaa u dhigay welibana uu u raaciyey xooga edbina waad garanaysaa didmada ku dhacda markii uu malag uu sheegay waxyiga ayuu dabeetana xoogaa faqatanii xataa balaga mini aljahd waa yaro jijibiyey iyadoo macnaha loo muujinaya arrinkan muhiimadii didmadiibuu khadiijo ula yimi khadiijo caaqilad weyn ahayd kolkaasay dejin ku samaysay oo ay nabiga calayhi salaatu wasalaam waralka u geejisay nisfahu habeenka kala barhkii istaag aw inqus minhu ama ka yaree qaliilan in yar oo nus wax ka yar istaag aw zid calayhi ama nuskaba ka badiyo ka kordhi waratil ilqur'aana tartiilan waratil ilqur'aana qur-aanka habeen tartiilan habayn oo si hab ahoo wanaagsan u akhri qur-aanka saasa ilahay marka kala badh istaag lix saacadood ka yar kordhi sideed ama toddoba ka yaree shan ama afar eryadaha ku wareego macnaheedu waxa weye hulusaan gaadhsii ama hulusba iyo inta ka dhaxaysa farabadanta waa kii saxaabigii ku daba tukada yidhi mar quluu isku xidhiiyey suuratu lbaqara wa suuratu alicimraan wa suuratu nnisaa intaasoon joogti ahayn ayuu nebigu isu taagay calayhi salaatu wasalaam cibaado oo aanay kugu adag tahay fadhi qura inaad ku akrido fadhi qura haddaad iminka fadhiisato ood shiqilaysato ood mar u nasato ina lix jiz oo waxla bar qura ku wada akhrido dee nin xaafid maahira oo quraanka aan ku turun turoonayn baabay ku culustay qof kaleena daaba intaasuu isagoo taagan nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu ku akhriyay warattil alqur'aana tartiila waxay tilmaamaysaa tajwiidku inuu waajib yahay qur-aanka waynu iska akrinaawne laakiin waxaa jira fanni dhan oo jaamacada looga soo baxo la ydhaha fannu tajwiid bal qira'aadka iskabadaaba hababka loo akriyo kala duduwano walakhdu bitajwiidi xatmun laazimu man lam yujawid alqur'aana aasimu لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة منظومة دي في كوبني بن الجزري عقيبة الله مركو رمي فرع لنا يتعالي كتغين قرآن أمر كان إلهي بألا وفينا ورتل القرآن ترتيلا مركا ما أها إن أد قرآن روغ نقط قرآن روغ سومالدو محاو يقانا القرآن كتبيي حريف كوة لكن مركا تنكن كلا الله يقول waa qofkiio sida baaska qur-aankii u ridayo shid iyo ikhfaa iyo idhaar iyo muduud midna aan tixgelinayna budlinaya markaa qur-aanka almaahiru fi lqur'aani maca safarati alkiraami albarara ayuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka qur-aanka aada u wanaajinaya aada u yaqaanaa malaa'igtu la duulayaaba kaas ilaahay baana aakhiro qofka muuminka ee qur-aanka si wanaagsan u akhriyaya waxau odhanaya iqra' warqa warattil kamaa kunta turattilu fi dunya فإن درجتك عند آخر آية تقرأها أو فإن منزلتك آخر أو كرنق أو هجاتي بالوران سات الدنيا دي القرآن كأو آخر تجد ولا تنجر درجة هذا نوع حجار في سنتها آية أوضم بيسا هلك أتجار في سون معنا آية ذكر رسالة درجة كردينيس وضع وي سقاسوها يقف كردين marka wuxuu naga jeedaa tafsiirka qura maaha qur-aanka akhrintiisu waxa ay tahay dadka yaqaano tajwiidka inaad tidhaahda bahade iga dhegayso oo faatixada kasoo bilowdo oo sheekh aada u yeelato qur-aanka habka loo akriyo wuu inagu yaryahay oo tajwiidku berigii hore aada buu inoogu yaraa ilaa beri melaha qaarkood ay qur-aan carbeed iyo nooc bidcaah iyo dadka qaarkoodba u yaqaaneenba tajwiidka laakiin alxamdulilah imika uu soo kordhaya inaa anagu buu ilahay yidhi sanulqii calayka waxa aanu kugu soo tuuraynaa kugu soo dejinaynaa qawlan haqiilan hadal culus oo waa waxyiga waa culus yahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhidid baa kasoo boodayoo neefku lama dhaqaaqi jirin kol haddii aayaadku ay ku bilaabmaan waa kalaamkii ilahay waa culays naadi ahoo markaa maxsuusoo la taabanayo kalaamkii ilaahayba weeye kalaam ilaahay haddii la yidhi intaasaaba kaaga filanba ilaahay kalaamkiisu wuxuu uga duwan yahay hadalka kale sidaanu ilaahay ula mid ahayn makhluuqa buu xadiidku ahaa marka waa qowl culus wey ina naashi'ata alleyli habeenka kicidiisu hiya ashaddu iyada ayaa daran wad-an xagga culayska wa aqwamu iyadaa toosni badan qiilan xagga hadalkana waxay sababaynaysaa aayaddu sababta loo yidhi habeenkii kacoo cibaadayso habeenkii oo la kacaa qofka kuma sahlanaa kicitaanka habeenku dadka wuu kala saaraa ka ilaahay u heellana u hogaansani wuu kacayaa maadaam wad-igu waa culayska xadiidkii waa waxau ahaa allaahuma shdud wad'aka calaa mudar qabiilada ilaahay joogsigaaga ku cusle ilaah kuwaa digada ka dhig ha naafteena marka habeenka kicitaankiisu hiyo ashaddu iyadaa daran wadan xagga culayska marka waktigaa qofka culayska ku ah kicitaankiisa iyo inuu cibaadaysto haddii aad kacdo ajrigiisa iyo sawaabkiisaa kuu miisaanmayo markaa kuu badanaya waaqwamu qiilanna waxay tilmaamaysaa iyadaa toosni badan dhagaysiga oo maalintii hayshaad baa jira iyo buuq iyo mishiino iyo wax isku baxaya laakiin habeenkii waa haadi macnaha cod oo dhan baa aamusaya dabeetana qofku qiradiisa si wanaagsan buu dhagaysan karaya dadkii baa ka seexday wax mashquulinaya ma jiro waaqwamu qiilan xagga hadalkana iyadaa u toosni badan weeye abuu camar iyo rag kalaa waxay akhriyayaan hiya ashaddu widaa'an wa aqwamu qiilan haddii widaa'an la yidhahdana waxa weye hiya ashaddu iyadaa daran wad-an macnaa widaa'an waa faqida in qowlka iyo qalbigu ay iswaafaqaan oo qalbigu uu dhagaysto qowlku waxa uu leeyahay iyadaa waafaqid badan liyuwaaiuu cidda maa xarama allah liyuwaaiu waa muwaafaqadii macnaa tafsiirkeedaa yaro adag aayadde waa labadaa midun bay noqonaysaa ina laka fi nahaari habeenkii cibaadaysta waxaa lagu yihi ina laka fi nahaari maalintii waxaa kuu sugnaada ood leedahay sabxan tawiilan dabbaal dheer maalinkii dee waa la shaqo tegayaa marka jihaadkii baad galaysaa idaaradii umuurta iyo hawlii inaad maamulkii baad galaysaa dadkii baad kala diraysaa islaaxii iyo heshiisiintii cilmiga baridiisii shaqooyinkaagu maalintii way badan yihin laakiin habeenkii marka sidaasay ahayn asxaabtu nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo hormuud ugu ah habeenkiina raggu suufiyaalaba ahaana u banbaxayay cibaadada oo zaahiriin ah maalintiina waxay ahayn kuwo mujaahidiin ah oo tujaar ah oo adduunyada dhankooda haystoo hinjinaya wadkur isma rabbik ilaahaaga magaciisa xus oo dikriga ilaahay badi watabatal ilayhi rabbi u go tabtiilan go-itaan ilaahay u go-o addoon ilaahay noqo macnaheedu waxa weeye addoon bani aadamna ha noqonin cid kalena ha ka haybadaysanin cidna ha u joojinin ilaah baad leedahay isaga ku xidhan kun rabbaaniyan addoon ilaahay noqo wey watabatal ilayhi tabtiilan lagama fahmayo adduunyada ka haaji oo iskaga dhaxbax oo sidii suufiyadii nasaarada qalwo yar galoonnagahoo qarfo ah maaha watabatal ilayhi tabtiilan ilaahay isu dhiib weeye adigoo waajibkaaga qabsanaya tujaaha kulli shay dhan walba wixii kaala gudban rabu lmashriqi waalmaqrib bariyo galbeedba ilaahay isagaa lahoo inaad ku tiirsataad u goodo waa ku habboonye laa ilaaha ilaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa waa keligii faittakhidhu wakiilan mid kaa mas-uula ka dhigo oo arrimahaaga o dhan aad kula tiirsato wasbir ku xejiso oo u adkow calaa maa yaquuluuna hadalkay leeyihin hadal afxumo ah balaaya kasoo kabacayso hadal liitay leeyihiin bal xejiso wahjurhum iskaga tag hajran jamiilan ka tegitaan wanaagsan markii dambe ha ka tegin baa layi waxaa layi jaahid ilkufaara waalmunaafiqiin waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna markii dambe ku hinjiya baa layidhao meel kasta isa soo taagaan waddada ka duwa waa aayaadkii bilowga ahaa saad arkayso waajurum hajran jamiilan tegitaan wanaagsan iskaga tago hala murmina kol hadday waxaad u sheegaysaa uu anfici waayo adigu iska dhaaf wadarnii waalmukadibiin aniga iyo kuwa ibeeniye isukaaya daabaa ilahay wey ulinacmati ee barwaaqada u saaxiiba intoonu barwaaqeeye kuwa barara ee kibray isukaaya daabuu lahay ilaahayba hanjabay wamahilhum u kaadi qaliilan in yar in yar u kaadi aniga iyo kuwaa isukaayo daayo hayga muslixine iyagana ha ka warwarina nicmadan siiyey kol hadday ku gaaloobeen ay kibreen isukaayo daayo in yar u kaadi ina ladaynaa agtayada waxaa ahaaday buu ilahay yidhi ankaalan cuqubooyin iyo wa jaxiima naaro ankaalka xarkana waa lagu sheegaa naa cuqubooyin fara badan oo naaraha fidoona ah iyo jaxiim baan u diyaariyey buu ilahay yidhi iyo wa dacaama raashinku sheeg daa qusatin oo margasho u saaxiiba wa cadaaban aliina iyo cadaab kulul raashin marka uu isku dayo halkaa aanu dhaafaynin hunguriga daa qusa ku marganaya waa qisliinkii iyo dariicii iyo shajaratu saquumkii kaasa halka aanu dhaafin yowma maalin xus nebi maxamedow tarjufu alardu waaljibaal buurihii iyo dhulkiiba ay ruxmi doonaan gilgilan doonaan wa kaanat aljibaalu buurihii waxay noqotay kahiiban burciid mahiilan oo sida boorka oo kale ah sii burbursan kahiiban mahiilan waa quruurx sii burburo daqiiqa kasiifkuna waa de halkaa bahalaha burciiddaa tuulan mahiilkuna waa kaas inta sii budada ah taasaa ilahay buuri u ka dhigaya innaa arsalnaa ilaykum rasuulan buu ilahay waxaanu idiin soo dirnay dadow rasuul shaahidan calaykum markhaati idinku ah kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan sidii aanu fircawnba rasuul idinku dirnay idinkana nebi maxamed oo markhaati idinku ah mid rumeeye mid diidayda kaasaan idiin soo diray baa ilahay facasaa waa diiday fircawnu ka la idhaahda alrasuula ashua cahdi dikriya rasuulkii loo diro nebi muuse buu diiday waa ka gacanta fa akhadnaahu waanu qabanay akhdan wabiilan qabasho adag akhdan shadiidan qabasho aada u adag oo adhaxda ka jabaysa fircoon ilaah uu qaylo kasii daayay ilaahay waan ku rumeeyey yidhi taasaanu qabanay marka saasaa ilahay u qabtaa cidda rusushiisa diida fa kayfa tattaquuna sidaydan u cabsan doontaan in kafartum yowman maalin haddaa ka gaalowdeen yajcalu lwildaana ubadka ka yeelaya shiiban kuwa ciroobay waa maalin kulaylka uu leeyahay ubadka yaryari cira ay kasoo bixi doonto cirada duruufta iyo waayaha iyo warwarkiiyo walaaciyo walbahaarka kuwaaskaasaa dadka cirada iyo bidaarta ka soo saara markastoo aynigu kordhaba arrimahaasaa kordha marka ubadkii yaryaraa maalinkaa way ciroobayaan hadday jiraan dad yaryari oo lagu soo saaray sidii ay ku dhinteen wacbu dhakada odhanaysa waa waktigu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in qoraxdana lasoo dhawaynayo dadkuna ay caga taallaynayaan rusushana noo ergeeya odhanayaan rasuul walibana uu leeyahay arrinkaa ahlumayhi waktigaasoo ah waktiga ilaahay uu leeyahay aadanow inta naarta saar oo waa inteeyo kunkiiba mid mooye sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanka kale naarta kusoo usoo saar baa la leeyahy waktigaasay ciroobayaan buu nebigu yihi carruurta yaryare السماء عرك منفطر به منفطر من قرقر حيوية به بذلك اليوم مالن كان سببتي سيلد الدلاع على السماء دي. كان وعده إلهي بلن كيسوح النغضي مسؤولا من الصميني إلهي بلن كما بحي إلهي بلن كل يبوه هرقلي إن هذه تذكرة سورة ووانا سورة أما آيات كان ووانا إلهي لا أطومه سواني ليه الدنيا آخرة بأغور بحي فمن شاء عدة دونيسة اتخذ إلى ربه إلهي سحقه سهوصم يستسبيلا وضعه مره إلهي وضعه الله مره والله يقانا ويعطه رسوشه وشيحري qur-aanka ayaa dadka ku hogaaminaya qofka ilaahay doonaya inuu raali geliyo si xaqiisa u maraha samay kolkaas dabeetana la fududeeyay xukumkii hore ahaa salaatu leylku inuu waajib yahay ayaa la fududeeyay sunnuunbu markaa noqday sunna ayuu noqday sunnahaasoo runtii aada iyo aada u qiimo badan qofku inuu naftiisa ku tarbiyeeyo qadar kastaba habeenka qaybtiisii hore iyo qaybtiisa dambe ha ka qaatee salaatu leylka dee bal aayaadka akhri uun salaatu leylka ka warramaya bilow bilow ilaa dhammaad qur-aanka kariimka ah إن ربك إلهاك يعلم وغانا يا أنك تقوم أدوك إنا دستاقيس هبينك عبادي ستاقيس أدنى إنك ير من ثلثي الليل هبينك صدح ميلا والله إنك ير إلى العبادي ستاقيس إلهي وأقيه إنت الله فرين يا هاي إنت الله فرين حي بلوك الصورة دون نقو قبل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه مركا ليلا نسك كيرا كردي waa ulutaankii in ka yar saddex meeloodoo laba in ka yar intiibuu fuliyey sidii ilaahay u faray buu fuliyey wixii lagu faray inaad fuliso oo habeenkii saddex meeloodow laba in ka yaro waaf nusna ka badan inaad cibaadaysu taagtay alla ogaa ina rabbaka yaclamu alla wuxuu ogaadoo muuqatay annaka taquumu adnaa inaad istaagayso in ka yar min ulutay leyl habeenka laba meeloodow saddex meeloodow laba meel ka yar sarraysa wa nisfahu habeenka barhkii inaad istaagayso alla wuu ogaaday oo dabcan intii la amraya waa tii dhexe wa thuluthahu inaad istaagayso mararka qaarkood saddex meeloodoo meel taa ilaahay wuu ogaaday saddexdaba waa lasoo faray nus in ka waabsan oo thulutkaa nuska in ka badan oo thulutaanka in aan gaadhsiisnayna saddexdii lagu farayba inaad u cibaadaysatay ilaahay ogaa wa daa'ifatun koox min aladiina macak kuwa kuwa helinaya ee kula tukanaya koox ahina inay kula cibaadaysanayaan alla wuu ogaaday waa muminiintuu tababaray ee uu jareeyuu layliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaanadii iyo risaaladii la hinjiyey ilaa ay xataa nawaruu biha aafaaqa alcaalam jihooyinkii caalamkao dhan ilaa ay ku iftiimiyeen oo mid waliba reerkiisii iyo ehelkiisii iyo baacamushtarigiisii wuxuu uga tegey isagoo risaalada faafinaya waa taa aad arkayse dee iyadoon markab jirin oo waxba umuurtao dhami ay adag tahay ilaa inay noo dhaafeen wadamada jaarka asxaabta ridwaan ullahi calayhim wallaahu ilaahay yuqadiru wuu qorshaynayaa alleyla wannahaara habeenkiiyo maalinkaba isagaa qorshaynaya kan wuxuu u qorsheeyey seexasho iyo nasasho iyo cibaado kanna wuxuu u qorsheeyey macaash iyo wakti la shaqo tago mid walbana wuxuu u diyaariyey habkiisii kanna wuu iftiimayaa kanna wuu madowyahay yuqadiru alleyla wannahaar kan wuu dheereeyey kanna wuu gaabinayaa kolka uu doonayo يقدر الليل والنهار عبادة لقدانية برنامج كبير لها يستقع طومها ودجي علم الرب وحو أقاضي أن لن تحصوه إن إيدان كوبي كرين هذين كعبادك كوبي فتاب عليكم وإذن كالتوبة أقبلوا إذن كفدوا دي أدون كإتال في سوا كواب سي هذين كيودان إن عبادة أتاقنادو سيانو قد ضعيفين شقدي مالنتي ألا وإذن كالتوبة أقبلوا واجب كلا إذن كفدوا دي ويي فقرأوا وحاخذان ما تيسر من القرآن قرآنك انت إذين سهلناتك أخرية صلاة سيدي هذا بنا قرآنك قفك انت وأخرية يا وانت ونشاط اللي قلبك سوسوش يليه آنو لولونين آنو عاجسين في الفرعونية مركا لكن هذين كيو كعب هذه السنة يا قرآنك ايه داله يسكسي حدا النبي عليه الصلاة والسلام ما هو لولوضه ما تيسر من القرآن وإنه برنامج رسولك صلى الله عليه وسلم انت لغو أخرية قرآنك كريم كأ ee lagu dhameeyay sodonka jir in saxaabi haduu weydiiyo dee bil buuqa inii utiiqu akthar min dalik intaa wax ka badan baan karaa buuli adigu toban cisho markii dambe saddex cisho u qabto dee intaa wax ka yar qofka ku akriyaa ma fahmin buuli saddexdii cisho dee cishadiiba toban jis baa kusoo hagaagay marka sidaa u fiican waa in maalintiiba jiskiisa qofku iska ratibtaa oo aanu ka yaraynin qofka qur-aanka علم ربي وحا وأغادي أن سيكون إن إذن كمد نقريا منكم إذن كمرضى كوبك وأن عبادة هذين كرين وآخرون إياك وكلا يضربون في الأرض ودولك سعونية قراعي ما هي دولك سعونية أنا سعود على الضحية يبتغون من فضل الله إلهي ديرات في سرات سنيانو وحا أصفريا واتجارة قفكنا مركو مسافر كيهي dee waa kan aan karin cibaado badan iyo howlaha qaarkood marka saasaa ilaahay uu idinka fududeeyey waakharuuna kuwo kalaa ilaahay jira buu loo yuqaatiluuna fii sabiili illah jihaadkii xaqa ahaa ku dagaalamaya jidka ilaahay ku dagaalamaya marka kii buka iyo kii socdaalka aha iyo kii mujaahidka aha intaba waa loo fududeeyey faqra'uu maa tayasara min alqur'aan qur-aanka faqra'uu maa tayasara minhu inta idin sahlan qur-aanka ku akhriya marka qur-aan qur-aan iyuu ka qadin qofku cibaadadii habeenkii iyo qur-aanka إلا الروح ربا كن نوله ديك لو توفيا وأقيموا الصلاة صلاة فرل كأوغا وآتوا الزكاة زكاة نقول وبحية وأقرضوا الله قرضا حسنا إلهينا أما هي أما هو ناكسا أما هذه الشردة وحبب بحسها لقو سعلي إنقنا وحينو بحنا إن إلهي هكو سعلي لكن إله بقر كاوحي أبا ما هي صح لقما ورورسنا حسنا تن القرآن وهذه الشر وشردية وحوية وأماها نسبسنمية مقشيني وحرهين معناها صدقاء aan wax la socdo oo wehelinayo istusnimo iyo aan aanay jirin dhibaato midna aan wehelinayn xasananta waxa kale oo noqon karta xalaala oo fiican wama tuqaddimu li anfusikum nafina wixii uu horumarisana min khayrin walaaga sadaqadaasi ay kamid tahay tajiduhu inda allah ilaahay agtiisa idinka heli huwa khayran isagoo wanaag badan wa acdama ajran abaalmarintiisuna ay weyn ballantaasa ilaahay u qaaday waxaa la yaala wixii aad qadintaan إلهي أكتي سيدك هلي سوى أجرقيس وين على المريض فعلا كب شاريس واستغفر الله لا هيتن بداف ويتيستو مركض وحبي حسلف تقاد نفسه وحن باكسيا ويس مود مود يساوني وحي كاير تيستيبان يا كاسم بالرحمة يا واستغفر الله إلهي دن بداف ويتيس حتى عملك صالح يتصمين إيش سن بالرحمة كابعي كي استغفار ويتيس إلهي إن الله غفور رحيم الله أعلم